alxamdu للh رb العاalمين والعاaqبة للمتقين وlا cdوان إlا عlى الظالمين slى الlه عlى نبyina mحmd وعlى آlه وصحبه وsلm تسليmا kثيirا waxaynu joognay mukhtaصru صaحيiحi msلm للإmaam الmndirي oo casharkii saddexaad axaadiidtii aynu soo aragnay waxaa ka mid ahaa xadiidka usaama ibnu zayd qisadii qabsatay ee isaguna uu markaa wariyey saxaabo kalena ay warisay sida jundub ibnu cabdillaahi albajali oo kale labada xadiidba waynu soo maray markaa xadiidka hore waxaynu arkaynay usaama oo leh fatacantuhu waan wareemay oo waran baan ku wareemay bay noqonaysaa xadiidka dambena waxaa ku soo aroortay falamaa rafaca calayhi sayfa markii seeftii uu dul qabtay korkiisa sidaa uu ugu qaaday ahlulcilmigu waxay idhaahdeen isma diidayaan labada xadiid ayaa waxaa lagu xambaarayaa inuu markii hore seefta sidaa u dul qabtay markii dambe dabadeetana uu waranka ku dilay seefta inuu markii hore dul qabtay inay markaa isugu toosi weyday inuu ku dhuftaa suuragal ah markaa adigu markii dambena waranka ilaan raggu way hubaysnaayeen u waxa weeye ku duray ayaa lagu xambaaraya waxaa kaloo yar baraarujinayaa masale casharkii hore aan islahaa baraarujiyo aanan baraarujin waxay ku saabsan tahay dadka qaar baa axaadiidtan sheegaysa gaalkii haddii uu ashahaato xilliga ah inaan la dilahayn bushiyey oo ishkaal ku soo arooriyey waxay idhaahdeen axaadiidtani waxay sheegaysaa wakhtigaa gaalka in loo cudiray aayado qur-aanana waxaa laga qaadanayaa gaalo xilli waxa weeyaan markaa la kulmo e aan loo cudirin oo fircoon oo kale markii uu arkay in la qarqinaayo la halaagaayo wuxuu ka gaadhsiiyey aamantu annahu laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iila wa ana min almuslimiin haddana halaaggii iyo cadaabkii lagama joojin ee waa tii sidii waxa weeye lagu qarqiyey sidaasoo kale aayaadka suuratu kaafir ugu dambeeyee sheegaaya falamaa ra'ow ba'sanaa qaaluu aamanaa biاllaahi waxdahu wakafarna bima kuna bihi mushrikiin falam yakun yanfacuhum iimaanuhum lama ra'ow ba'sana waxaa ilaahay uu tilmaamay ilaahay ciqaabkiisa iyo ba'sigiisa markay arkeen iimaankii ay la yimaadeen inaan u anficin marka arrimahan xadiidku sheegayaana xaaladda aayaadku sheegayaan ee gaalada aan loo cudirin ayay shabahdaa bay idhaahdeen jawaabtu waxay tahay iyadoo wakhtiga aynu ka faa'iidaysanayno biidni illaahi tacaala ugu horeyn fircoon iyo dadkaa kale aayaadku sheegayaan cidda u cudurdaartay cidda u cudurdaari weyday waa ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahayna korkiiyo kalkaba uu yaqaana qofka afka baarkiisa ay ka tahay iyo ka dhabta ay ka tahay ee afkana ka qiraaya qalbigana ka aaminsan ilaahay uu kala ogyahay laakiin innaga dee ma ogin waxa weeye qofka waxaa u qarsoon inay ilaahay dartii ka tahay iyo in kale dee ma garan karo sidaa awgeed baa waxaa innaga waxa weeye laynagu addoonsaday uun waxaa qofka ka muuqday ee daahirkiisa ah inaynu kula mucaamaloon waata kale waxaa la odhanayaa dadkaa ilaahay uu sheegay hadday run ka ahaan lahayd xaaladdaa qudheeda waxaa suuro geli lahayd inay anfici lahayd siday u anfacday ee qowmu yuunusba falowlaa kaanat qaryatun aamanat fanafacahaa iimaanuha ilaa qowma yuunusa lamaa aamanuu kashafnaa canhum cadaaba alkhizyi fi lxayaati addunya marka waxaa ilaahay ogaaday inay been sheegayaan oo aanay waxa weeye dhabba ka ahayn ee isku soo duuduuba waxaa la odhanayaa aslan masalada aayaadku ay sheegayaan iyo masaladan axaadiidtu sheegaysa farqi baa udhaxeeya aslanba markaa wax la ysu keeni kara ama la ysku bushin karaba ma aha oo axaadiidtu waxay sheegaysaa gaal baqday oo dabadeetana ashahaatay ya ee qof dee sakaraada ka warrami maysa ama naftu hayso ma fahante aayaadkuna waxay ka warramayaan xaalatulqarqara oo kalea lagu xambaaraya de waxa weeye qof ay nafti maaragtay ka baxayso oo dabadeetana waxa weeyaa shahaatay waxaanaynu naqaanaa qofku xaaladda xaalatulqarqara la yidhaahdo inaanay toobaddu anficin baynu naqaanaa in allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir waa ka rasuulku uhi calayhi asalaatu wassalaam almuhim markaa ishkaalkaasi waa mid aan waxa weeye caga ku taagnayn xadiidta waxaynu ku soo arkaynay waanaynu yar xusnaan filayaa saxaabadu siday fitanka uga dheeraayeen usaamo oo kale adkayntaa rasuulku ku adkeeyey calayhi asalaatu wasalaam wakhtigii fitanku uu yimi ayuu anfacay sidaa awgeed baa sacad waa kaa ku halqabsanayayoo waa kaa ku hadlaaya hadalka macnihiisu yahay dili maayo ilaa waxa weeye uu dilo dulbutayn macni usaama macnii siduu uga gaaban uga gaabsaday dilka muslimiintaana na uga gaabsanayaa wey sacad qudhiisu wuxuu ka mid ahaa saxaabadii ka dheeraatay fitnada waxaa la yidhi markii xaaladdu ay murugtay wuxuu iska iibsaday markaa xoolo oo meel buu iska degay alkiisaasuu dabadeetana fitnada kaga fogaaday oo uu kaga dheeraaday waataynu meelaha qaar ku soo aragnay inankiisi oo ka tuuraya inuu markaa u yimi oo wax fuushani ee uhi dabadeetana waxa weeye adna halkan aada xoolaha iska dhaqatay oo aada iska raaca iska raacanaysaa asxaabtaadina taladii ummadday waxa weeye isku haystaan yani wuxuu u bandhigay inuu waxa weeye meeshan iskaga yimaado uu dee ka qeyb gala arrimaha taagan iyo howlaha deetana xadiidkii waa kii u sheegay uu rasuulka ka maqlay calayhi asalaatu wasalaam yah ilaahay inuu jecel yahay qofka mu'minka ah ee iska qarsoon ee waxa weeye ilaahay ka cabsaday ee maaragta alkhulaasa waxaa fitanka loo yaqaano waa in aada iyo aada looga fogaado oo la yska ilaaliyo qofka muslimka ahi fitanka waa inuu ka fogaado fitankuna waa wax dhib badan qofka way kala rogaan waxa weeyaan markaa way isu qurxisaa ilaa foolxumadeeda la gaadhayo baabun ay haadaa baabun aliimaanu maa huwa iimaanku waa maxay wa bayaanu khisaalihi iyo caddayn la caddaynaayo khasladihiisa can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana unaasan dad dadkaasoo min cabdilqaysi reer cabdulqays ka mida ayaa qadimuu u yimi calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama faqaaluu waxay idhaahdeen yaa nabiy allah nebigii ilaahayow innaa annagu xayun qabiil baanu nahay min rabiicata ka mid ah wa beynanaa annaga dhexdayda iyo wa beynaka adiga dhexdaadana kufaaru mudara gaaladii reer mudar ayay ahaatay walaa naqdiru calayka kumana awoodayna inaannu macnii kuu nimaadno ku soo gaadhna ilaa fii ashhuri lxurumi bilaha xurmada le ma ahaane xadiidkii ibnu cabbaas waxaynu ku soo aragnay shahri keliya laakiin waxaynu idhi in jinsiga loo jeedaynu soo sheegnay kanna waa abu fasiraya waa la jamciye waa afartii bilood famurnaa na amar biamrin amarna amar amarkaasoo na'muru bihi aanu farno man waraa'anaa cidda naga dambaysa wanadkhulu bihi ljannata jannadana aanu ku galno idaa naxnu akhadnaa bihi haddii aanu qaadanno wa qaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama aamurukum waxaan idin farayaa biarbacin afar baan idin farayaa wa anhaakum waxaan idinka reebayaa can arbacin afarna waan idinka reebayaa ucbudullaaha ilaahay caabudo walaa tushrikuu bihi shay-an xaqiisa cidnaba ha ugu shariik yeelin xaqiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala u gaar yeela weeye marka walaa tushrikuuna cumuum baa ku jira shay-an taana cumuum baa ku jira wa nakiratun waqacat fii siyaaqi nahyi weeye wa aqiimuu salaata salaada ooga wa aatu zakaata zakada bixiya wa suumuu sooma ramadaana bisha ramadaana sooma wa acطuu siiya alkhumusa ay mustaxiqahu qadar mafcuulkii waxa weeye acطuu ee kale le laba mafcuul bay nasbisaaye wa acطuu siiya ay mustaxiqahu ka mutaystay alkhumusa shan meelood ou meel ka siiya min alghanaa'imi qaniimooyinka wa anhaakum waxaan idinka reebayaa can arbacin afar baan idinka reebayaa macnaheedu waxa weeye afar weelka ka mid ah inaad sharaabka ku nabiidsataan ama ku khabiirsataan baan idinka reebaya canidubbaa'i ubbadaan idinka reebayaa iyo walxantami jalxadda iyo walmusafati weelka siftigaah lagu dhoobee hoosta lagaga rinjiyeeye iyo wanaqiiri kaa la qoray weelashaah inaad sharaabka ku khamiirisaan ayaan idinka markaa reebaya isticmaaladii kale maaha sababtana waynu soo marrayoo sharaabkii marka halkaa lagu khamiiriye siday odhan jireen la yidhaahdo hore ayuu waxa weeye isu beddelaya xadiidkanaa sii fasiraya qaaluu waxay idhaahdeen yaa nebiyallaahi nebigii ilaahay ow maa cilmuka muxuu yahay aqoontaada binaqiiri naqiirka aad u leedahay waa weelkaa dhirta inta laga qoro dabadeetana wax lagu shubanaayo waxaad mooddaa waxooga inay yar qariibsadeen oo waxaa laga yaabaa qoomkii qoladii rasuulka calayhi salaatu wasalaam meeshii uu joogay inaan lagu isticmaali jirin dabadeetana ay is yidhaahdeen talow yaa baray oo kale yaa u sheegay rasuulka calayhi salaatu wasalaam muxuu yahay aqoontaad naqiirka u leedahay qaala wuxuu uhi balaa haa waanu leeyahay dee aqoon jidcun ay huwa isagu naqiirku qadar mubtadaha sheekh jidcun waa jiri tanquruunahu aa qortaanoo fataqdifuuna fiihi dhexdiisa aa ku tuurtaan min alquaycaa'i timirta yaryar wax ka mid a alquaycaa waa noocun timirta ka mid ahoo yaryar nawcun min atamri sikaarun waa kaa odhanaya qaala saciidun saciid wuxuu yidhi saciidkani waxa weeye ruwaadda xadiidkuu ka mid yahay saciid ibnu abi caruur baan filayaa inuu ahaa qaala saciidun saciid wuxuu yidhi aw qaala ama wuxuu yihi min atamri yacnii wax timirta ka mid ah ayaa ku tuurtaan oo weelkaa aa qorteen ku ridaan uma dabadeetana tasubbuuna fiihi waxaa ku shubtaan dhexdiisa min almaa'i biyo wax ka mid ah ku shubtaan xataa idaa sakana marka uu dego qalayaanuhu karkiisu sharibtumuuhu waa cabtaan xataa ina axadakum ilaa midkiin aw ina axadahum ama midkood waa shakun min araawi layadribu uu ku garaaca ibna cammihi in adeerkii bisayfi seef uu ku garaaco yacnii qofku isagoon iska dareensanayn inay isbedeleen sharaabkan isbedelay ayuu iska cabayaa oo wax lagu sirkhaamaya uu yahay deeta wuu sirkhaamaya taasaa laga yaabaa inuu seefta intuu qaato walaalkii ama in adeerkii ama qofkii kale ee ag fadhiya inuu waxa weeye ku dhufto ama ku dilaba hadduu doono marka mafaasidda ugu waaweyn arrintaas ay leedahay buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam dareensiiyey ma aha inay dhibtaasoo keliya leedae dhibaatooyinka ugu waaweyn ay leedahay weeye qaala wuxuu uhi wafi lqowmi qaala wuxuu ihi abuu saciid waa xadiidka warinaya wa fi lqowmi ragga waxaa ku jiray rajulu nin baa ku jiray ninkaasoo asaabathu ay haleeshay jiraaxatun dhaawac kadaalika saasoo kale ay waxa weeye u haleeshay yacnii sidaa rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam oo mid baa waxa weeye intuu cabbay isagoon ogeyn inuu lagu sirkhaamayu sirkhaamay ayuu seef ku dhuftay waxaa la yidhi nabarkaasina lugtuu kaga yaal qaala wuxuu ihi ninkaa nabarku ku yaal ragganu markaa arrintan uga warramayaaba ayaaba waxaa ka mid a nin nabarkani ku yaallo oo arrinkan rasuulku sheegaya calayhi salaatu wasalaam uu qabsaday sharaabka dhacbay baa sirkhaama suu lugta kaga dhuftay wax qaala wuxuu ihi ninkan nabarku ku yaallay wa kuntu waxaan ahaa akhba'uhaa markaa qaalada ahlucilmiga xadiidka sharaxay waxay u celinayaan qaalada dambe alrajul aladii asaabathu aljiraax ninkan ay nabarku ku dhacay waliba waxay idhahdaan lugtuu nabarkaasina kaga dhacay halkaa kubka iyo meelaha qaala wuxuu ihi ninka nabarku ku dhacay wa kuntu waxaan ahaa akhba'uhaa mid qarinayaan ahaa nabarka mare iyo wax lamidaan ku qarinayo rasuulkan ka qarinaya calayhi salaatu wasalaam xayaaan ay liajli xayaa'in xishood daraaddii min rasuulilaahi rasuulka ilaahi aan ka xishoonayay sala allahu calayhi wasalam oo inuu yidhahdo waxay nabarkan iyo maxaa kugu dhacay ee maaragtay iyo yah deetana ay iguba cabbaato ayaan ka waxa weeye xishoonayay buuhi faqultu waxaan idhi fa fiima maxay baanu yaa aliftii unbaa laga jaree garo waa maadii oo aliftii laga jaray maadii istifaamiyada ahayd oo aliftii laga jaro marka had iyo jeer xarfu jar la geliyo in laga jaro waxa weeyaan markaa ayaa laga jaraa alifta camma yatasaaluun oo kale camma cammaa lama odhan fa fiimaa bay markaa asalku ahaa fa fiima maxay baanu nashrabu haddaa wax ku cabnaa yaa rasuul allahi rasuulka allow qaala wuxuu ihi fii asqiyati aladami sibraarada haragga ah wax ku caba sibraarada haragga ka samaysa allatii taasoo yulaathu la laabo calaa afwaahiha afafkeeda lagu laabo ama lagu liingaxaba dheh iyo afkeeda sidaa loogu laabo ee saa loogu xidho qaaluu waxay idhahdeen yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow ina ardanaa dhulka iyagu kaiiratuljiriddaani waa mid jiir badan culimmada qaar waxay idhahdeen waa jiiruun bay ku idlaaqaan qaarna waa nooc jiirka ka mida bay idhahdeen marka aljiridaani waa jamac imaka mufradkuna waa jurad wey jurad jurad ina ardanaa dhulka iyagu kaiiratuljirddaani waa mid jiir badan walaa tabqaa bihaa baaqina ku noqon mayso asqiyat ladami sibraarada haraga ka samaysaan baaqi ku noqonayso ku noqon mayso oo jiirkaa cunaya dee waxyaabahana lagama soo gaadho had iyo jeer markaa uu daloolinayaabay leeyihin oo uu cunaya faqaala nabiyullaahi nabigii ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam wain akalatha ljirdaanu wain akalatha ljirdaanu wain akalatha ljirdaanu haba cunta jiirku haba cune eh waxa weeye iyaga isticmaala weeye markaa cudurdaar ahaan in loogu markaa cuduro ayay uga jeedeen laakiin looguma cudrin haba cuntuu ku celceliya rasuulku calayhi asalaatu wasalaam ee isticmaala qaala wuxuu idhi raawigu waqaala nabiyullaahi nebigii ilaahay wuxuu ku idhi liashaji cabdilqaysi daqarihiina reer qays wuxuu ku yidhi eshismu yaa ikhwaan magaciisa kumaynu kusoo sheegno waynu soo marray ya eshismo magaciisa maydaan habeenkii dhaweed qorin almundir ibnu caaid alcasari ayaa magaciisa la odhan jiray almundir ibnu caaid alcasari alashaj waa waxa weeye waa naanays naanays weeye marka nabar kaga yaalay ama dakar halkan wejiga kaga yaalay daraaddeed baa loogu bixi liashaji cabdilqaysi wuxuu rasuulku ku yihi calayhi asalaatu wasalaam ina fiika waxaa kugu sugan lakhaslatayni laba arrimood laba sifaa kugu sugan oo yuxibuhuma allahu alla uu jecel yahay alxilmu waa dulqaadka iyo walanaatu deganaanta alxilmu ahlucilmigu waxay ku fasiraan markaad sharaxa eegto waa caqliga caqli wanaagsan oo rajaxan baa ilaahay ku siiyey weeye alanaatna waa deganaanta weeye iyo degdeg la-aanta kaadsashada weeye xadiidkan abu saciid alkhudri sacad ibnu sinaan ibnu maalik baa magaciisana la odhan jiray isagiiyo aabihiiba laba saxaabi bay ahaayeene waana min almukiriina eh horaynu u soo marray isagoo min xadiidi ibni cabbaas ah markaa waxaynu yar baraarujinayna xadiidkaa ibnu cabbaas muttafaqun calayhi buu ahaaye oo bukhaariyo muslim baa isku waafaqay laakiin kan abu saciid isna arrintan wafdigii cabdulqays ka warramaayo muslimun baa wariyey waxaanu u soo celiyey alimaamu lmundiri halkan siyaadaadka uu wato oo waa arkaysaanoo weelkaa ay samaysan jireene rasuulku u diiday calayhi asalaatu wasalaam wuu u fasiray markay weydiiyeen dabadeed oo uu u sheego uu u caddeeyey mafaasidda ka dhalanaysa wax ka midana rasuulku wuu u sheegay calayhi asalaatu wasalaam qaar ahaan kuwa u waaweyn badiilkana wuu u sheegay oo markii ay yidhaahdaan haddaa maxaanu wax ku cabnaa badiilkuu u sheegay rasuulku calayhi asalaatu wasalaam marka ziyaadaadka uu wato daraaddeed ayuu halkan mu'alifku ugu soo celiyey afar baan idin farayaa haddana shan baa la sheego wa actu lkhumusa min alghanaa'im shan bay ku tahay oo towxiidka iyo salaada iyo zakada iyo soomka intaasaa la sheegay soo maaha marka waxaynu nidhi tan shantaahi afarta ka mid ma aha iyadu afarta ka mid ma aha dheeraad bay ka tahay baynu soo sheegnay sidaa awgeed aamurukum biarbacin bay ku cadfan tahay oo ay wa aamurukum ayaa la qadaraya waxaa kaloo idin farayaa inaa ciddii mutaysatay khanaa'imta khumuska siisaan asqiyadan ama weelkan markii hore la yidhi waxbaha ku nebiidsaninana markii dambe in loo fasaxay laakiin shayga muskirka ah ee wax sarkhaaminaya inay iska ilaaliyaanu la faray ayaynu aragnay kitaabka qudhiisaan ee xadiidtaasi inoogu iman doontaa in sha allahu tacaala waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa ihbaatu sifati almaxabati lilaah xaadiidtana way ku soo noqnoqon doontaa waxaa kaloo laga qaadanayaa saxaabada hadafkooda koowaad inuu ahaa jannada inay galaan cilmiga kororhsigiisa iyo camalka sababtay u dalbayeen ee ugu dadaalayeen waxay ahayd inay jannada ku galaan wanadkhulu bihi ljannata idaa naxnu akhadnaa bih qofka muslimkaana hadafkiisu waa inuu noqdo intuu adduunyada joogo sidii jannada uu geli lahaa waa inuu taa had iyo jeer qofku ku warwaro waa inuu taa ka fikiro haddii hadafkaagu uu noqdo sidaad aakhire markaad dhimato jannada u geli lahayd shaki kuma jira asbaabtii jannadaa ku gaadhsiin lahayd inaad ku dadaalayso wixii waxa weeyaan markaa jannadaa ku seeshin lahaa ama aad ku waayi lahaydna inaad ka fogaanayso shaki kuma jiro la soco baabun aliimaanu billaahi afdalu lacmaali rumaynta la rumeeye ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaasha kan ugu fadli badan weeye can abi darin radia allahu canhu qaala qultu waxaan ihi yaa rasuula allahi ayu lacmaali afdalu camallada keebaa ugu fadli badan qaala wuxuu uhi aliimaanu billaahi rumaynta ilaahay la rumaynaayo ayaa ugu fadli badan waaljihaadu iyo jihaadka fii sabiilihi waddadiisa loo jihaadayo waawdaasina waa bimacnaa uma sida ibnu xibbaan iyo ay tilmaameen xadiid kalena way ku soo aroortay uma maadaa oo kale waaljihaadu ay uma aljihaadu waxaa haddana iimaanka ilaahay la rumaynaayo kusii xigayo jihaadka fii sabiilihi loo jihaado markaa halkaa waxaad ka arkaysaa iimaanku inuu camal yahay taa macnaheedu waxa weeye camalkii waa min aliimaan lagamana saari karo sidaa awgeed ba ahlulcilmigu markay qeexayaan iimaanka cinda ahli sunna alimaanu qowlu wa camal qaala wuxuu uhi qultu waxaan hi ayu riqaabi afdalu qooraha teebaa ugu fadli badan qaala wuxuu uhi anfasuhaa ta ugu qaalisan cinda ahliha dad kale agtooda wa akharuhaa uguna badan hamanan xagga lacagta qoor la xoreeyo waxaa ugu fadli badan tadee ugu qaalisan ee ugu qiimaha badan qaala wuxuu uhi qultu waxaan idhi fain lam afcal haddii aanan sidaa samayn ka warran oo qoorna aanan xorayn tusaale ahaan jihaadna aanan gelin ama macnihii waxa weeye khayrarkaa wax ka mida aan ka daciifo qaala wuxuu idhi tuciinu waxaad u kaalmayn doontaa saanican mid farsamo yaqaan ah ayaad farsamadiisa ku caawin aw tasnacu ama waxaad wuxu samaynood wuxu farsamayn le akhraqa mid bilaa farsamo ah akhraqa waxaa la yidhaha qofka aan farsamada aqoon huwa aladii laysa bisaanicin waa qofkaan farsamo yaqaanka ahayn qaala wuxuu uhi qultu waxaan ihi yaa rasuula allah rasuulka ilaahay waa ra'ayta bal waxaad ka warantaa in dacuftu haddaan ka daciifa can bacdi alcamali camalka barh ka mida sida tusaale ahaan caawintan qofka bilaa farsamada ah iyo caawinta ka farsamo yaqaanka iyo wuxuu samaynta kaa bila farsamada iyo xoreynta qoorta iyo waxyaabahaas oo kale haddaan ka daciifo ka waran qaala wuxuu yidhi takufu sharaka sharkaagaad ka haysan can innaasi dadka fa innahaa maxaa yeelay khasladani sadaqatun minka waa sadaqad kaa ahaatay oo calaa nafsika aad ku sadaqadaysatay markaa qofku albaabada khayrkaoo dhammi way ka xidhmeen lamama odhan karaba hadduu albaab ka xidhmo mid kale u furan soo maaha bal haddaad wax kale oo macruufa inaad bixiso awoodi weyde dhibtaadun dadka ka haysiiyo sharkaaga qof baa odhan kara kama haysan karo ya marka macnuhu waxa weeye albaabada khayrku way fara badan yihiin mar walbana way furan yihiin markaa dadaaloo kolba wixii aad dee qaban karto la kaali weeye shaahidkuna waa ayu alacmaali afdal baa la weydiiyey rasuulka calayhi salaatu was kolkaasuu hi alimaanu billaah marka aliimaanu billaahi camalkii waa min aliimaani billaah waayahay baabun fi اlamri biliimaani walisticaadati billahi cinda waswasati shayطaan baabun haadaa baabun weeye oo kusa ku sugan fi اlamri biliimaani faritaanka iimaanka la isfaray iyo walisticaadati billaahi ilaahay in la magan galo cinda waswasati shayطaani shayطaanku marka uu qofka waswaasiiyo can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu uhi salى allahu calayhi wasalama laa yazaalu nnaasu dadku ka suuli maayaan yasaluunakum inay idin weydiiyaan can ilcilmi ay can ilmacluumi can ilcilmi ay can ilmacluumaati waxyaabaha la ogaado ee maaragtay la isweydiiyey inay idin weydiiyaan ka suuli maayaan oo la yidhaahda alcilmu halkan waxaa looga jeeda almacluum ama waxaad tidhaahdaa ka suuli maayaan yasaluunakum inay idin weydiiyaan can ilcilmi ay can cilmi lashyaai ashyaada cilmigooda shayada cilmigooda wax walba idin dhahan waxana ka warrama waxaan kale ka warrama xataa yaquuluu ilaa ay ka yidhaahdaan haada allaahu haadaakani allah weeyi kolle muslimka waxaa ku sugan alfaad sii caddaynaysa haada allaahu khalaqanaa oo kale alfaadda ku sugan bay ka mid tahay haadaa kani allah weeyo khalaqanaa wuuna abuuray riwaayaadka muslimka qaarkood waxaa ku sugan allaahu khalaqa kula shay ilaahay baa wax walba abuuray isagaa ilaahay wax walba abuuray isagaana abuuray ee faman khalaqa allaha ilaahayna yaa abuuray walada halkay waxa weeye gaadheen eg ya qaala wuxuu ihi fabaynaa iyada oo ana anigu filmasjidi masaajidka aan ku suganahay id jaa-anii waxa ii yimi naasun dad baa ii yimi min alacraabi reer miyiga ka mid ah faqaaluu waxay idhaahdeen yaa abaa hurayrata abaa hurayro haada kani allahu weeye oo isagaana abuuray makhluuq oo dhanna abuuree faman khalaqa allaha ilaahay yaa abuuray qaala wuxuu ihi faakhada wuxuu qaaday xasan qururux buu ku qaaday bikafihi baabacadiisa faramaahum bihi kolkaasuu ku tuuray uma qaala dabadeetana wuxuu ihi quumuu quumuu istaaga istaaga sadaqa run buu sheegay khaliilii kii aanaad u jeclaa sala allahu calayhi wasalama marka waxaa la ictibaarinayaa arrinkan min aclaami nubuwatihi calayhi asalaatu wasalaam yacni waxyaabaha sheegaya nebinimadiisa wax soo socduu ka warramay faqad waqaca kama akhbar fawaqaca kama akhbar siduu uga warramaanu u dhacay dadku su-aalaha idinku badin doonaan iyo maaragtay inay waxyaaba idin weydiiyaan ilaa halkaa gaadhaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuunbuu abuuraa isaga lama abuuro markaa dabadeetana markay halkaa mareen ayuu abu hurayra yidhi hay hay waa tii rasuulku kuu sheegay calayhi salaatu wasalaam kaca buuhi waa kaca ordo sadaqa khaliilii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markaa sidaynu hore usoo sheegnay ama aynu dee cilmiga ku aragnay rasuulku inuu axad saxaabadiisa ka mida ama ummaddiisa ama dadka kaleba khaliil ka dhigtaa umay bannaanayn calayhi salaatu wasalaam haddaan cid khaliil ka dhiganayo idinka midana abubakar baan ka dhigan lahaa buuji laakiin saxaabadu khaliil way ka dhigan karayeen rasuulka calayhi asalaatu wasalaam sidaa awgeed baa qaar badan oo ka midi oo abu hurayra ka mid yahay markay rasuulka sheegayaan ama ay maaragtay ka warramayaan ay odhan jireen khaliili samictu khaliili awsaanii khaliili sadaqa khaliili calayhi asalaatu wasalaam can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi salى allahu alayhi wasalama qaala anahu qaal laa yazaalu naasu dadku ka suuli maayo an yasaluunakum inay idin weydiiyaan can ilcilmi ee can cilmi lashyaai ashyaada cilmigooda ama can ilmacluumaati xataa yaquuluu ilaa ay ka yidhaahdaan haada allahu kani waa ilaahay khalaqanaa wauna abuuraye faman khalaqa allaha ilaahay ya abuuray haada kani allahu weey khalaqanaa wuuna abuuray annaga isagaana abuuray faman khalaqa allaha ilaahay yaa abuuray qaala wuxuu yidhi wahuwa aakhidun isagoo ahiya biyadi rajuli nin gacantii faqaala wuxuu yidhi sadaqa allahu warasuuluh ilaahi iyo rasuulkiisuba run bay sheegeen qad sa'alanii waaxidun mid baa i weydiiyey yacnii mid horaa i weydiiyey arrinkan wahaada athaani kanna waa kii labaad weeye kanna hee waa kii labaad almuhim xadiid kaleoo muslimka ku jirtana waa idinka arkayoo shaydaanku kama suulaynu midkiin markaa waswaasiyo wax weydweydiiyo kolba waxa yidhaha waxaan yaa abuuray waxaan yaa abuuray ilah u ku dha man khalaqa allah halkaa markuu gaadho waxyaabaha rasuulku calayhi asalaatu wasalaam uu inoo sheegay lagu cilaajinayo waxaa ka mid ah inuu qofku ilaahay shaydaanka ka magan galo walyastaciid billaah waxaa kaloo ka mida walyantahi waxaaha ka joogsado oo waswasadaa iyo fikirka waxyaabaha noocaasa ku saabsan yaanu sii wadin ee ha joojiyo ha ka hadho soo ma aragti abu hurayre markay halkaa la gaadheen ama su-aashaa weydiiyeen kamuu sii rasayn waabad arkaysaayoo quruurux intuu u gurtay baabuu saa ugu tuuriyo ka kaca meeshay kaca ibliiska iyo inta raacdayna waxay ku dadaalayaan qofka inay diintiisa iyo caqiidadiisa iyo usuusha diintiisa waswaas kaga ridaan waxyaabaha uu dadka waswaaska kaga rida shaydaanku ee ummad badan ina imaka ay ku fitnowday waxaa ka mid ah arrinta ku saabsan ilxaadka waxaa ogtihiin dad badan inay maanta kaba doodayaan wujuudka ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan ay diidan tahayba yaah ilaahay jiritaankiisa waxay ka mid tahay waswaaska aadamaha qaar uu shaydaanku ku waswaasiye dabadeetana uu in badan ku guulaystay baabun fi liimaani billaahi walistiqaamati ay haadaa baabun baab weeye baabka oo filiimaani bilah rumaynta ilaahay la rumeeye ku saabsan iyo walistiqaamati toosnaanta can sufyaana bni cabdilaahi athaqafiyi waxaa laga wariyey radia allahu canhu iyo saxaabigaasi qaala anahu qaala inuu hi qultu waxaan ihi yaa rasuul allahi rasuulka ilaahay ow qul lii waxaad ii tidhahdaa fi lislaam islaamka dhexdiisa qowlan hadal hadalkaasoo laa asalu aanu weydin canhu isaga axadan axad bacdaka kaa dambeey cid kaa dambaysa inaan weydiiyaba aanan u baahan macnihi wa fii xadiidi abi usaamata waxaa ku jiray hayraka adiga aan ahayn qowl ii dhe macni hadal jaamica oo igu filaada oo aan iftiinsadoon ku camal falo oo cid aan adiga ahayn inaan weydiiyo ii sharaxdaba aanan u baahan ii sheeg rasuulka ilaahay qaala wuxuu uhi qul waxaad tidhaahdaa aamantu billaahi ilaahay baan rumeeyey uma astaqim dabadeetana ku toosnow soo ma aragti aliimaanu billaah waxaa soo gelaya yani wanaaggii oo dhan baa soo gelaya waayo wax kasta oo wanaagsan oo taaco ahi waa min aliimaani billaah ama ha noqdo wax qalbiga lagala yimaado ama wax afka lagala yimaado ama wax xubnaha kale lagala yimaado marka ilaahay baan rumeeyey dheh ilaahay rumee rasuulka rumee wax kastoo la rumaynaayo rumee taacaadka la kaalay dabadeeta ku toosno istiqaamaha lagaa helo oo ha baydhbaydhin weeyi baabun fii aayaati nabiyi sala allahu alayhi wasalama waliimaanu bihi kana waa baab ku saabsan baab weeye ku sugan fii aayaati nabiyi aayaadkii nebiga sala allahu alayhi wasalam dadka qaar mucjizaat bay ka cambiraan ama mucjizaat alambiyaa laakiin aayaat alambiyaa in la yidhaahdaa fiican iyo waliimaani bihi rumaynta la rumaynayo rasuulka calayhi asalaatu wasalaam ayuu ku sugan yahay can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxu uhi maa min alambiyaai min nabiyin ay maa min nabiyin nebi ka mid maa nebi ma jiro maadu waa naafiye min alambiyaai ambiyada xaaluu ka mid yahay ilaa hadduuse jira qad ucطiya waxaa la siiyey min alaayaati mucjisooyinka xaggooda maa shay baa la siiyey midluhu isagoo kale aamana uu rumeeyey calayhi korkiisa albasharu basharku waxaa la siiyey mucjizo basharku marka ay arkaan waxa weeye ay rumaynayaan oy ogaanayaan inuu yahay rasuul xagga ilaahay nebi xagga ilaahay laga soo diray waa garanaysaa nebi muuse calayhi salaam aayaadkii la siiyey yaa waa garanaysaan ambiyadii kale aayaadkii la siin jiray marka nebi walba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyey waxa weeyaan markaa mucjisaad iyo aayaad buu same siiyey iyada oo kale basharku ay rumeeyaan oo markay arkaan ay ogaanayaan ciddani inaanay waxa weeye iska keenkeen wadin ay nebi dhaba tahay wa inamaa kaana aladii wuxuu ahaaday unkii uu tiitu laysiiyey waxyan waxyi buu ahaaday waxyigaasoo awxa allaahu ilaya ilaahay i waaxyooday aniga qur-aankana laysiiye macnihi weeyaanoo mucjisadayda ama aayadayda weyni waa qur-aankan kariimkaa weeye fa arjuu waxaan rajaynayaa an akuuna inaan noqdo akarahum kooda ugu badan ambiyada taabican xagga raacaha yowma alqiyaamati maalinka qiyaame ka dadka raacay ay ugu badan yihiin inaan noqdo ayaan rajaynayaa baa rasuulku leeyahay calayhi asalaatu wasalaam ma fahamte xadiidku kolle waa wax iska macno ballaadhana soo koobis ahaan ambiyadii dee mid walba mucjise iyo aayad baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siin jiray soo maha aniga mucjisada laysiiye waa qur-aankan kariimka aayadda ugu weynee la siiye waa qur-aanka qur-aankanna waa mucjis weeye wakhtigaa waxaynu garanaynaa qur-aanka la soo dejiyey waxay ahayd wakhti fasaaxada iyo aftahanimada waxa loo yaqaano aaday u faaftay aftahanimada iyo gabayga iyo waxyaabaha noocaasa aada u faaftay nimankii markaa halkaa joogayna niman carabay ahaayeen oo luuqadda carabiga ku warwadhay aad macnihii u yaqaana haddana waa loogu goodiyo waxaa la yidhi waxa weeye bal suurad qur-aankaasi ka mida oo kale balkeena waa taasi bal alifa bal aayad waxa weeye qur-aankaasi lamida alifa waa taasi idinkoo kala gaargaara ama idinkoo iskaashanaya jin iyo insiba haddaad doontaan isu kaashada oo isugu taga bal la kaalaya kolkaasay la iman waaye soo ma aragti marka waxa weeye waa alicjaaz alqur'aani o qur-aankaa waxa weeyaan maaragtay waa lagu haddii allaba kuu roon yahay cagsi geliyey way la iman kari waayeen markaa kaasaa lay siiyey ilaa qiyaamahana waa mid waxa weeye sidaa u taagan oo maaragta la akhriyayo oo la fasiraayo oo haddii allaba kuu roon yahay la fahmaayo oo la raacayo wey waana sidaa rasuulku u sheegay calayhi salaatu wasalaam oo rusushii ambiyadii ilaahay soo diray ka ugu dadka badani waa nabigeenna muxameda calayhi salaatu wasalaam fadaaishiisay taasina ka mid tahay can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam annahu qaala wuxuu ihi rasuulka ilaahay waladii allahan ku dhaartay nafsu muxamedi nebi moxamed biyadihi gacantiisa ay ku jirtee halkaa maxaa laga qaadanayaa sheekh ihbaatu sifati lyadi lilaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay gacan buu leeyihi ya biqudratihi iyobaad meelaha ku arki doontaa iska jir waa taxriifun taxriifu nasi can daahirihi weeyi wahada laa yajuuz haddii la idhaaho gacmaa ilaahay ma midun baa ilan tani waa mufradi kelmadani soo maaha miyeed quraa ilaahay leeyahy waxaanu leenahay maya laba gacmood buu leeyahy laakiin tani ma diideyso waayo yaddani halkan waa mufrad mudaafa mufradka mudaafka ahina cumuum buu he faa'iideynaya marka intii gacmo ilaahay leeyahayba way soo hoosgelayaan inta ilaahay gacmo uu leeyahay ee suganina waa imisa waa laba gacmood weeye bal yadaahu mabsuutataani yunfiqu kayfa yashaa allaha naftay nafta nebi moxamed gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye laa yasmacu bi sifaadka ilaahay in lagu dhaaran karaana waynu halkaa ka arkayna laa yasmacu bi ima maqla axadun axad oo min haadihi lummati ummadan ka mid yahuudiyun yahuudi ima maqlo walaa nasraaniyun kiristaanna ima maqlo uma dabadeetana yamuutu ma dhinto walxaal lam yu'min aanu rumaynin biladii ursiltu wixii layla soo diray ee ursiltu bihi ilaa kaana min asxaabi naari hadday se uu dhinto saa ku godgalo dadka naarta ayuu ka mid noqdaa xadiidkani muxuu kuu tilmaamayaa waxyiga rasuulka lagu soo dejiye calayhi asalaatu wasalaam iyo risaaladiisu maxay ahayd caam bay ahayd caam ya liundirakum bihi waman balaqa yacnii indaarka iyo waxyiga nebi maxamed lagu soo dejiyay dadkao dhan buu ku wajahnaa sidaa awgeed buu leeyahy axadka imaqla ee dacwaddaydu ay soo gaadha ee dabadeetay rumayn waayaa waa ahlu naar xataa haddii uu ahaa qof markaa diimihii hore mid ka mid ah oo abtirsanaya waayo diimihii hore dhammaantood waxaa lagu nasakhay diinta rasuulkeenna calayhi asalaatu wasalaam markaa laga bilaabo wakhtigii diintan islaamka lasoo rogay ee la soo dejiyey diimihii hore ma shaqaynayaan waa in diinta rasuulka la ysugu lugaduwado oo loo baydho ka idhaahda maya ee anigu tii horeaan iska sii haysanayaana waa gaal la kor dhabay oo la hoos dhabay weeye ma fahanta gaal cad weeye oo aan muranbo ku jirin gaalnimadiisa waxay ahlulcilmigu isweydeeyey yahuudiga iyo nasraaniga maxaa loogu soo halqabsaday waxaa loogu soo halqabsaday iyagu kitaab bay dee u abtirsanayeen towraad iyo injiil bay markaa u kala abtirsanayeen soo maha oo ahlu kitaab baa la ysku idhaahdaa yahuudiya iyo iyo iyo nasaarada soo maha markaa kuwii kitaabka lahaa haddii laga yeeli waayey inaanay dacwadda rasuulka qaadan calayhi asalaatu wasalaam hadday qaadan waayeenna ahlu naar ay noqdeen kuwii kale bilaa kitaabka ahna kasii awleysande ama majuus ha noqdo ama kuwa kale laadiiniyiinta ha noqdaan kasii awleysan isku soo duuduubo axad kastoo dacwadda nebi maxamed ay gaadho calayhi salaatu wasalaam oo rumayn waaya oo raaci waayaa sidaa haddii uu ku dhinto waa ahlu naar gaala weeye taas waa taa laa yasmacu bi baa xadiidka ku sugan laa yasmacu bi ma maqlo haddaanu maqlinba bal ka warran qofka haddaanu maqlinba bal ka warran ya nebi maxamed nebi la yidhaah baa jira calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay soo diray diin baa ilaahay kusoo dejiy weligiiba ma maqalba waxu sheegana ma arag dad badan baana laga yaabaa inay taasi xaalkoodu sidaa yahayba taa waxaa la odhanayaa qofka sidaasi adduunyada inta la joogo daahiran waa gaal axkaamtii gaalnimadaa ku dareeraysadii soo maha dee ma muslimin oo wuxuu ku muslimo lagama helin laakiin aakhire marka la tago ahlu fatraha axaadiidta ku soo arooray buu unbuu ka mid noqonayaayo aakhira ilaahay subxaana wa tacaala kuwaa ku imtixaamaya aakhiru hee ayuu ku imtixaanayaa waxaana u daliila aayaadka qur-aanka wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcatha rasuulaa baa ilaahay subxaana wa tacaala cidda ilaa xujada lagu oogo oo xujadu ay soo gaadho dabeetana uu iska diido ilaahay subxaanahu wa tacaala inaanu ciqaabayn baa aayaadku ay sheegayaan can saalix bni saalixin ilhamdaaniyi waxaa laga wariyey ninkaa saalix ibni saalix lo odhan jiray alhamdaaniye isagiiyo aabbihii baa isku magac ahaa dad badan baana sa ahaan jiro berigii hore aad baaba dee saas isaga jiri jirta kutubbaaba laga qoray qofka isagiiyo aabbihii maaragtay maxamed ibni maxamed maxamed maxamed saalix saalix innaga waxa weeye way maaragtay waa la arkaa baan filaya soomaalida laakiin naguma badna naguma hee badna can saalix ibni saalixin ilhamdaaniyi can shacbiyi shacbi wuxuu ka wariyey shacbina waa caamir ibnu sharaaxiil alhamdaani caalimkii weynaa taabicigaha waa garanaysa qaala inuu yidhi ra'aytu waxaan arkay rajulan nin baan arkay ninkaasoo min ahli khuraasaana qaala inuu yidhi baa laga wariya saalixaasi qudhiisu ra'aytu waxaan arkay rajulan ninkaasoo min ahli khuraasaana reer khuraasaan ka mid ah khuraasaan waa xaggaas aheed waa dhul dee qiimo badan xaggaas aheed imaka eeraan iyo markaa meelaha afghanistan wax ka mid ah iyo meeshaa weeyaan oo sa'ala shacbiya shacbi weydiiyey su-aal weydiiyo faqaala wuxuu idhi yaa abaa camrin abaa camaro waa shacbiye ina man qibalanaa dadka xagga iyaga ku sugan oo min ahli khuraasaana reer khuraasaan ka mid yaquuluuna waxay idhaahdaan fi rajuli ay fii sha'ni rajuli ninka arrinkiisa waxay ka idhaahdaan idaa actaqa marka uu xoreeyo amatahu addoontiisa uma deetana tasawajahaa uu guursado fa huwa isagu ka raakibi kii koray oo kaluu la mid yahay badanatahu hadi hadiyadiisii hadyigiisii tuludiisii uu hadyiga ugu talagalay ee xagga xajka uu sii waday yaa xagga baytulxaraamka uu sii waday kacbada qof fuulay oo kaluu ka dhigan yahay markaayne badanadu waa tuludda lo-da iyo geela labadaba waa la idhaa geela culimada qaarna waxay dhahaan geelunbaaba loo isticmaala neefka geel ah culimada qaarna waxay dhahan lodana maya waa la idhaa laakiin adhiga lama idhaa badana badanana waxaa loogu bixiyey waayo waa wax hilib badan ma garata hilibkeedaa fara badan ma garanaysa markaayne macnuhu wuxuu yahay sida qofka waxa weeye geela uu kusii wado tusaale ahaan xajka si ugu soo qalo ee hadyiga ah saanay ugu bannaanayn inuu fuulo daruura ahaan mooyaane sida xadiidka qaar ku soo aroortay muslimkuba warinayo daruura ahaan mooye si kale inuu fuulo aanay ugu bannaanayn ayaa macnihii ninku addoontii uu xoreeyo inuu dib haddana u guursadaana uma bannaanay leeyihin waa baabulqiyaas bay isticmaalayaan cidda sidan le ma garanaysa waxay le waxay noqonaysaa qofku dee sidii mid hibadiisii ku noqday oo kale ama sadaqadiisii ku noqday oo kale gabadhii waad xoraysay soo maaha magaalada ha gashay iska dah adigu haddaad laakiin intaad xoraysa haddana kusoo kala laabtood guursato waxay ka dhigayaan inay noqonayso qof waxa weeye ku noqday wuxuu ilaahay daraaddii ula baxay ama sadaqadaystay oo kale markaa saasay u leeyihin fa huwa ka raakibi badanatahu qiyaaskana waa qiyaasun mucanasoo waa qiyaas faasidulictibaara weeye qiyaasku mar hadduu naska ka hor imanaayo waa faasidulctibaari baa laydhaah faqaala shacbiyu alimaamu shacbi wuxuu yihi xadaanii abu burdata ibnu abi muusa abu burdo oo abu muusa alashcari uu dhalay baa ii warramay abu burdahanna magaciisa waxaa lagu sheegay in caamir la odhan jira caamir magacyo kalena waa la yidhi can abiihi aabihii inuu ka wariyey aabihiina waa abu muusa alashcari cabdillahi bnu qays baa la odhan jira ana rasuula allahi in rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama qaala uu yidhi halaaatun saddex yu'towna waxaa la siinayaa ajarahum ajarkooda maratayni laba jeer qiyaamaha ajarkooda ama aakhira laba jeer baa la siinayaa rajulun mid weeye midkood min ahlilkitaabi ahlulkitaabka ka mid ahoo aamana rumeeye binabiyihi nebigiisii rumeeye wa adraka nabiya nabigana soo gaadhay sala allahu calayhi wasalam oo fa aamana bihi rumeeye watabacahu raacay oo wasadaqahu uu rumeeyey falahu wuxuu leeyahy kaasi ajraani laba ajar iyo wa cabdun addoon weeye addoonkaasoo mamluukun la leeyahay oo aad daagutay xaq allaahi tacaala xaqi ilaahay iyo wa xaqa sayidii xagii sayidk xaqii sayidkiisa kii lahaa sayidkiisa kii lahaa waxa weye xaqiisa falahu ajaraani isna laba ajar buu leeyahay iyo wa rajulu nin weeye kaanat lahu amatun addoon lahaa oo faqadaaha quudiyey oo fa axsana wanaajiyey qidaaha quudinteedaoo macnii si wanaagsan u koriyo o masruufay weeye uma dabadeetana adabaha edbiyey oo fa axsana wuu wanaajiyey adabaha edabteeda wanaajiyey wax baray oo tacliimiyey oo akhlaaqda baray oo saas oo kale uma dabadeetana actaqahaa xoreeyey watasawajhaa guursaday falahu ajraani laba ajar buu leeyahay ka macnuu waxa weeye muxuu ka raakibi badanatahu noqdaa laba ajar baabuu leeyahay uma qaala shacbiyu dabadeetana shacbi wuxuu ku uhi lilkhuraasaaniyi khuraasaanigii khud qaada haada alxadiida xadiidkan qaada bikayri shayin waxba la-aan ku qaado anuu waxba waxba kugu weydiisanayn sheegistaan kuu sheegay faqad kaana rajulu wuxuu ahaa ninku yarxalu mid u raxlaystaa mid ugu rixlaystuu ahaan jiray ninka ka mida culimmadii hore fii maa duuna haadaa kan mid wax ka yar ama ka sokeeya ila almadiinati ilaa madiinu ugu rixlaysan jiray ee iska qaada adigu hoo marka muxuu saa u leeyahay wuxuu saa u leeyahay xahan calaa xifdihi boorin uu ku boorinaayo qaybistiisa wuxuu leeyaha fudaydsane meel fog fog fog baa intan in ka yar loo tegi jiray yaa waxa weeyaan maaragtay xifdi oo qaado yaanu kaalumin xadiidka almuhim masalaa la weydiiyo lagu yihi bal dadkaas saasay yidhahdaane ka waran wuxuu caddeeyey nasku inuu sheegayo arrinkaasi inuu bannaanyayo qofka sidaa yeelaa weliba laba ajar uu helaayo qiyaaskaa dadka qaar oo reer khuraasaani ay la yimaadeenna uu yahay qiyaasun macannas qiyaasun hee macannas ayuu u sheegay marka halkan baabka halkuu ka quseeyana waad arkaysaayo rajulu min ahli kitaabi aamana binabiyi waadraka nabiyi sala allahu alay waslm faamana bih waatabacahu wasadaqa baabun halaathun man kuna fiihi wajada xalaawata aliimaani baabun haadaa baabunkani baab weeye halaathun saddex ay halaathu khisaalin weeye saddex sifa ama arrimood man kuna fiihi axadkay dhexdiisa ahaadaan wajada wuxuu helaa xalaawata aliimaan macaanka iimaanku helaa dhadhankiisu helaa ilaahay baynu weydiisanaynaa xalaawat aliimaan inuuna siiyo yaa xalaawada iimaanka iyo xalaawada daacada waa darajo qiimo badan oo la gaadho macaankaana wax ka macaani ma jiro cunto alla cunto kasta oo macaan oo macaankaa gaadhaysaa ma jirto can anasin waar qofkii aan haynin habaadi doono xalaawada ah can anasin anas waxaa laga wariyey radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala anahu qaala inuu yihi halaathun ay halaathu khisaalin mudaafkiibaa xadfan mudaafun ileyhigiibaa xadfan halaathun ay halaathu khisaalin saddex khasladood man kuna axadka ahaadaan fiihi dhexdiisee macnihii ku sifooba wajada wuxuu ku helaa bihina ay bisababihina sababtooda xalaawata aliimaani macaanka iimaanki iyo dhadhankiisuu ku hela man kaana allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahumaa man kaana waa ka uu ahaaday allahu alle iyo warasuuluhu rasuulkiisu axabu ilayhi mid uu ka jecel yahay mimaa siwaahumaa wixii ka soo hadha waa ka ilaah iyo rasuulkiisa maxabadooda ka horraysiiyey maxabo kaste weeye waa tahay wa an yuxiba almara qofka waa inuu jeclaada laa yuxibuhu isagoonu jeclaanahayn ilaa lilaahi ilaahay daraaddii mooyaane waa sifo kaloo iyaduna cajo badan wa an yakraha waa inuu naco an yacuuda inuu ku noqdo fi lkufri gaalnimadii bacda an anqadahu allahu minhu ilaahay intuu ka badbaadiyey dabadeed kamaa yakrahu siduu u nacayo an yuqdafa in lagu tuuro fi nnaari naarta dhexdeeda waa saddex khasladood oo aada iyo aada u la yaabla weeye maxabada ilaah iyo rasuulkiisa maxabo kasta in laga horraysiiyo taa maxaa muujinaya waxyaabaha la jeceliya markay iska hor yimaadaan ya qofku hadduu ta ilaahay iyo rasuulkiisa horraysiiyo waxa ilaahay jeceliybu ka horraysiiye wixii naftiisu jeclay waxaa taasi ay inoo tilmaamaysaa ilaahay inuu ka jecel yahay cid walba qofka marka uu jeclaanayana ilaahay daraaddii waa inuu u jeclaado wax kale maya waxaanaynu ognahay dadka badidoodu waxyaabo kale isu jeclaadaan waxyaabaha kale laysu jecel yahay arrimo adduunye uunla nooc ay doonto ha noqoto ama shaqo ha noqoto ama maal ha noqoto ama madaxnimo ha noqoto ama saaxiibnimo kale ha noqoto arrimaha adduunyada ee laysu jecel yahay dee adduunyadaa lagaga tegaya wataqatacat bihim alasbaab way go-aysaa adduunyadan ay ku go-aysaa laakiin maxabada la idhaha almaxabatu fi illaah jacaylka ilaahay daraaddii laysu jecel yahay ilaa aakhiru soconaya waa ka ilaahay qur-aanka ku yihi alakhilaau bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin alakhilaau bacduhum alakhilaau yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin kuwii ilaahay daraaddii u saaxiibka ahaa ee adduunyada isugu xidhnaa ilaahay daraaddii xidhiidhkoodaasi ma go-ayo ilaa aakhiruu shaqaynaya ma fahante sida adduunyada ilaahay daraaddii saaxiibka ugu ahaa inay isugu jeclaanayn bay aakhirana isugu jeclaanaya laakiin kuwii kale miyaa iyagu maalintaa cadowbaabay isu noqonaya gaalnimadii waa inuu karaahsado inuu ku noqdo oo haddaanu sooba marin xagguu ma ka warran markaana caadadani bimacnaa saaray noqonaysaayo waxaa la odhanayaa waa an yakraha waa inuu noco an yacuuda filkufri gaalnimada dhexdeeda inuu ahaado ay an yasiira filkufri ma garata waa kii aan soo marin kii soo maray ee ilaahay ka soo badbaadiyeyna inuu ku noqdo dib ugu noqdo waa inuu dhibsado weeye marka arrimahani calaa kulli xaal waa usuul waaweyn oo maaragtay wax fara badan xambaarsan weeye qofka sifaatkaa si dhaba ugu sifooba dhadhanka iyo macaanka iimaanku ku helaya can anasin radia allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama laa yuuminu axadukum midkiin imaan dhammaystiran lama iman xataa akuuna ilaa aan noqonaayo axaba ilayhi miduu ka jecel yahay min waladihi waladkiisa waladka sidiisaba waa wixii la dhalay baa la ydhaa ama inaan ha noqdo ama inaan ha noqdo min waladihi ilmihiisa iyo wa waalidihi waalidka iyo wanaasi ajmaciina dadka oo dhan waaya marka maxabada rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxabooyinka kale waa in laga hormariyo ma fahanta maxabaduna waa camal qalbi ah waa min aliimaan maxabada ilaah iyo rasuulkiisa la jeclaanayo iyo wixii wanaagsan waa acmaasha qulubtay ka mid tae muhiimka ah acmaasha qulubta iyo aqwaashiisuna dee waa min aliimaan marka ahlulcilmigu waxay leeyihiin haddii qofka qalbigiisa wax maxabo ahiba aanay rasuulka ugu jirin calayhi salaatu wasalaam haba yaraatee wax jacayl iyo maxabo aba qalbiga rasuulka uguma hayo sala allahu calayhi wasalam kaasi laysa bimu'min mu'minba maaha iimaanka laga nafiyayaana fii xaqihi waa aslu liimaan asalkii iimaanba uma guntana kaa weeye ma garata laakiin maxabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam qalbigiisa way ku jirtaa qalbiga wuu ka jecelyahy laakiin tusaalahaan naftiisuu ka horraysiinaya naftiisuu ka jeceliya ama caruurtiisuu ka jeceliya ama gabadhiisuu ka jeceliya ama waalidkiibuu ka jeceliya ama dadka qaar buu ka jeceliya marka waxa weeye iimaankiisii uu kala dhiman yahayoo kamaalul'iimaan alwaajib ma gaadhin waa naaqisuliimaan qofkaas sidaa awgeed baa iimaanka la nafiyaya fii xaqihi waa kamaaluliimaan alwaajib weeye iimaankiisu ma dhammaystirna wuu qooman yahay bay noqonaysa can anasi radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala waladii nafsii biyadihi waxaan ku dhaartay allaha naftaydu gacantiisa ku jirtee laa yu'minu iimaan dhammaystiran lama iman cabdun addoon xataa yuxiba ilaa uu la jeclaanayo lijaarihi jaarkiisa aw qaala ama wuxu uhi liakhiihi walaalkii maa yuxibu wuxuu la jecel yahay linafsihi naftiisa waa xadiidkii anas ee arbaciinkana ku yaalay marka lijaarihi aw qaala liakhiihi shakigaa muslim baa ku wariyey laakiin bukhaari shakigaa kuma warina wuxuunbuu ku wariyey haddii alla kure liakhiihi xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi sidii arbaciinka ugu yaallay ma garata shakigaa bukhaari kuma warin muslim baa ku wariye wax alle wixii wanaagsan ee walaalka naftaada aada la jeceshay walaalkana inaad la jeclaato ayaa iimaankaagu ku dhammaystirmaya qofka aan heerkaa gaadhina iimaankiisu ma dhammaystirna marka iimaanka la nafiyaya waa kamaaluliimaan alwaajib weeye asluliimaan ma aha dhinaca kale waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen sida kalena u dhigo haddii lagu idhi wixii wanaagsan la jeclo wixii xunna waa inaad la necbaato wixii xuneed naftaada la necab tahay inaad walaalkaaga muslimka la necbaataana iyaduna waa min aliimaan weeye waxaad naftaada la jeceshahay waa maxay talow haddaad xumaan ka warran naftaada la jeceshahay walaalkaana inaad xumaantaa la jeclaataa ma min aliimaan ba maya riwaayad kalea sheegaysa waa min alkhayr waa wixii wanaagsan weeye waxaa wanaagsanna qad yakuunu waajiban waqad yakuunu mustaxaban waqad yakuunu mubaaxan soo ma aragti ashyaa iska mubaaxa oo aada naftaada la jecesha baa jirta mararka qaar baabun daaqa طacma aliimaani man radya billaahi rabban baabun haadaa baabun weeye daaqa wuu dhadhamiye طacma aliimaani dhadhanka iimaanka man radya billaahi rabban ka ilaahay rabbinimo uga raali noqda can ilcabaasi bni cabdilmuطalibi radia allahu canhu waa rasuulka adeerkii weeye adeerkii rub ah marka cabaasku sidaynu ognahay waa isam calama weeye calamkuna sidiisuu macrifo u yahay ma garata marka ashan maanta gashay macrifanimo faa'iideyn mayso waayo marka horeba haddii xataa cabaas la idhaahdo waa macrifo sidaa awgeed baa asha mararka qaarna asha waa la ta- waa lala- waa la- lala yimaadaa mararka qaarna asha waa laga jaraa xasan iyo alxasan cabaas iyo alcabaas fadli iyo alfadli waa arkaysa marka asha la raaco wax- la geliyo waxbaa la yar eegayaa bay idhahdeen وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيان عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع وحمغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حال ليه ذا قود دمي طعم الإيمان لدن كإيمانك يمعانك سود دمي من أحد كستو رضي بالله إلهي الرالي نقضي ربا رب نمو وبالإسلام إسلام كان الرالي نقضي دينا دين نمو وبمحمد محمد الرالي نقضي رسولا رسول نمو عليه الصلاة والسلام qofkaasi macaanka iimaanka iyo dhadhankiisa wanaagsan uu helay marka inaad ilaahay rabbinimo raalli uga noqoto wax fara badan fara badan baa soo hoosgelaya islaamka inaad diin ahaan uga noqotona wax badan baa soo gelayo inaad markaa dee rumaysood raacdo ood ku camal fashood barato ood faafiso ood dadka ugu yeedho waxaasoo dhan maxamedna inaad rasuul ahaan ugu raalli noqoto iyadana wax fara badan baa soo gelaya ka mid tahay inaad rumayso inaad raacdo wuxuu kuu diiday iska ilaaliso ilaahay oo sharciga iyo diintu la yimi aad waxa weeye ku caabuddo waddaduu maaragtay jeexa ilaahay aad u marto wahaakada sharax dheer buu xadiidkani leeyahay kutubta qaar baa ku sharaxaya in kitaab dhan laga samayn kari lahaa markaa khulaasadiisuna waxa weeye waa tan noocaas iimaanka waa la dhadhamiyaa macaanna wuu leeyahay laakiin macaankaa iimaanka lama wada gaadhe dee dadka qaar unbaa gaadha dadkaa darajooyinka wanaagsan gaadhay ayuunbaa gaadha ilaahay subxaana wa tacaala kuwa ha inaga yeelo dembigeenna iyo kii waalidkeenna ilaahay subxaana wa tacaala ha dhaafo amniga iyo iimaankana ilaahay subxaana wa tacaala ha inoo quweeyo khalkhalka iyo khilaafkana ilaahay ha inaga dhex saaro ilaahay subxaana wa tacaala madax iyo mijaba ha ina hagaajiyo sala allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbi